xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhowsamareeb
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraawic
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahiim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hadhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeene raadiyo cadaado qodobada caawa ku dhegeysan doontaana waxaa ugu dooroon madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada adhisabab ee dalkaasi ethoobiya ciidamada somalilan oo gacanta kusoo dhigay laba wiil oo hooyadood ku dilay deegaano ka tirsan maamulka somalilan booliiska magaalada muqdisho oo howlgal kusoo qabtay ee eedaysanayaal loo haysto inay dhac ka geysanayay qaybo ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo dhallinyarada magaalada beledweyne kala hadlay ka qayb qaadashada horumarka iyo dagaalka ka dhanka ee al-shabaab maamulka iyo shacabka ceeldheer ee gobolka galgaduud oo si isku tashiya u dhisanaya xarumaha danta guud oo dhowr sano ka hor kooxda al-shabaab ay burburisay intaasoo qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka habeen ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goorra u diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaasan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo axad soo galayso sabtina ay sii baxayso waana koob iyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo shan iminkii haatanna kusoo dhawaada warka oo intaa ka faahfaasan maamulka iyo shacabka ah deegaanka ceeldheer ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa si isku tashiya u dhisaya xarumaha danta guud oo dhowr sano ka hor kooxda al-shabaab ay burburisay cabdulaahi warsamo rooble ee warbixinta warkaan dhuusamareeb inooga soo diray
deegaanka ceeldheere oo dhaca inta u dhexaysa magaalooyinka dhuusamareeb iyo guriceel kana mid ah deegaanada istaraatiijiga ah ee galmudug ee umra laamiga dheer ee xidhiiriya gobollada dhexe iyo kuwa waqooyi ee dalka kana mid ahaa meelihii sanadkii qawaaritu ay qaraxyo ay ka geysteen ku burburiyeen xarumihii adeega bulshada ayaa ka soo kabanaya waxyeelladii khawaarijtu gaarsiisay iyadoo bulshada deegaankan oo horkacaya maamulkooda uu hurmuudka u yahay guddoomiye siciid cali shire ay dib u dhisteen cisbitaal weyn oo deegaanku yeeshay kuna howlan yihiin dhismaha saldhig booliis oo subax walba dhismihiisa si iskaa wax u qabsa ah ay uga qayb galaan shacabka magaaladan oo dareensan inay muhiim tahay dib uga soo kabashada waxyeelladii argagixisadu gaarsiisay xarumihii maamulka sida xafiisyadii guddoonka iyo saldhiggii booliiska hawshan ballaaran ee lagu dhisaya xarumaha argagixisadu burburisay dhowr sanno ka hor oo ah mid u baahan kaalmo isugu jirta qalab dhisme noocyadiisa kala duwan ayaa ah mid ay duqowda iyo haweenka iyo maamulka deegaankuba dalbanayaan in laga taageero si loo dhammaystiro saldhigga oo hadda derbigiisa qayb badan oo ka mida la dhisay nabadoon cabdi faarax cali iyo nabadoon cawil xasan maxamuud ayaa ka mid ah duqowda deegaanka ceel dheere waxaana ay farriin u direen mas-uuliyiinta oo ugu horreeya madaxweynaha galmudug iyo cid walba oo gacan ka geysan karta howsha socota waxaa dhismo ku socdaa station laga dhisaayo magaalada ceel dheere steshinku wou dhismay derbigii waa la soo wareejiyey labadii qol oo u horreyday ayaa saaka waxaa la bilaabay dhismaheeda ceel dheere deegaankiisa maamulku dhul wax badanuu soo qabtay markii maamulka ceel dheere la yidhaah wax badanoo tiro badanuu soo qabtay ummadda ilaahay oo muslimiinta ah ama jaaridaha dibadda ah ama maam dowladda ama wixii u waxaysta waxaan ka codsanaynaa qof kasta oo ilaahay xaggiisna wax ula baxaaya tolkiisana wax u qabanaya waxaan rabnaa inay isteeshinka ceel dheere wax ka qabtaan
dadka u dhashay deegaanka dal iyo dibad meelay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay wax nala qabtaan oo meeshaas wax nagala qabtaan waxbaan noo haray hadda labadii qolaa la dheex dhigay sanadkii xoogaay sanadkii sanad abaar howsalka dhigay awal dadweynaha iyo waxaasan wax ka qaadqaadi jirnay waxaan ka codsanaynaa dal iyo dibada meesha nimanka deegaankaas oo quseeyo oo ama maamula ama ama bannaanada jira waxaan ka codsanayaa inay nagala qayb qaataan oo nala dhisaan aad baan ugu ducayahaynaa ayaan daahir maxamuud oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ceel dheere ayaa sheegtay in dibudhiska xarumaha argagixisadu horey ee u burburisay ay tahay howl hoo iyo hooba ay isugu geeyeen dhammaanba bulshada oo ay haweenku ku jiraan madaxweynahenaga waxaan ka codsanaynaa inuu si degdega oo uga qayb qaato degaanka degmada ceel dheere oo wax uga qabto qorshooyin badan ayuu soo muujiyey dhaqdhaqaaq badan uu soo muujiyey dhaqdhaqaaqi weyn annagana nugu daraa oo maxaan ku rahdaa te ishaga ou noo qabtaa muhiimayadda hadda taagan oo ah saldhigga maxaan ku rahdaa te annagu wax waa bilownaa waana dhammaystirnaa haddii nalala dhammaystirana waa alxamdulilah haddii nalala dhammaystiri waayna waa rabbilcaalamiin saciid cali shire guddoomiyaha ceel dheere oo ugu dambayn ka warramay shaqadan iyo dadaalka ay deegaan ahaan sameeyeen ayaa tilmaamay in la joogo xilligii laga caawin lahaa shaqada socota waxaana lagu darsan lahaa dadaalka ay muujiyeen laba qolaan maanta bilaabanay oo steb by steb aan kusoo soconay maanta waxaan soo gaarnay inaan qolalkii bilaabanno laba qolaa la bilaabo maanta labadii qol waxa waaye waad u jeediin dhismaheedii way socdaan kabacdina waxaan sii rajaynaynaa in la helo labadan qol saldhiggii waaye laba qoloo kaloo maaragtay xafiisyadii inaan helno iyo qolal kaloo ballaaran marka arrinkaasna waxay ku imaan kartaa xag dowlad iyo xag maaragtay jaaliyadood iyo xag maaragtay degaankaba in loo kaco marka walaalayaal waxaan ka codsanayaa anoo ku hadlaya magacii degaanka war intaan dhihi lahaa waxaa yidhi odayaashii igu horreeyey oo maaragtay iyo ururkii haweenka marka walaalayaal waxaan ka codsanaa haddii aan la yidhaahdo in ceel dheere garab istaag loo sameeyo dowlad ahaan looga faa'iideeyo jaaliyad ahaan looga faa'iideeyo annaguna haddii aan la yidhahdo waan ku dadaalaynaa inaan maaragtay barnaamijkan hore usii wadno maaragtay horumarinta deegaanka aan sameyno cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhallinyarada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kala hadlay ka qayb qaadashada horumarka iyo dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab cabdiraxmaan xuseen ee warbixinta warkan beledweyne inooga soo diray agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed mudane cabdulaahi maxamed cali sambol oo show maalmaha ku sugnaa magaalada beledweyne ee caasimada gobolka hiiraan islamarkaana ku foganaa ka shaqaynta nabadda iyo xasiloonida gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne kulamo kala duwana la qaadanayay dadka foolaadka ah bulshada gobolka hiiraan sida dhaqanka haweenka culumoodiinka iyo siyaasiyiinta ayaa maanta kulan halkan kula qaatay dhammaan dhallinyarada gobolka hiiraan kulankani taliyahan isa oo la qaatay dhallinyarada gobolka hiiraan waxaa goobjoog ka ahaa islamarkaana ka qaybgalay wasiirka wasaaradda batroorka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane daahir shire maxamed oo isna shaqadiisii ugu horreysay marka uu la wareegay xilka wasaaradda batroorka ka bilaabay ka shaqaynta horumarka bulshada iyo nabad ku soo dabaalidda beledweyne iyo xildhibaano ka tirsan baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka qaybgalay kulankani waxaana kulankani dhex maray dhalinyarada iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed looga hadlayay sidii doorkooda dhalinyarada uga qaadan lahayd sugidda ammaanka horumarka iyo la dagaalanka khawaarijta taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed mudane cabdulaahi maxamed cali samboloshow asagoo kulankani soo agaasimay islamarkaana ugu horey madasha kulanka hadal ka jeediyey ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulankan dhallinyaradana kula dardaarmay in doorkooda ay ka qaataan howlaha socda si wax looga bedelo horumar la-aanta iyo amni darrada ka jirta beledweyne waa ku faraxsanahay maanta inaan idila joogno maalmahanba waad la socoteen dabcan xodogaal oo tiin howlaha isdabajooga meeshaan ka socday oo wadahadalka wadahadallada lala lahaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo aan ku howlanani anigii wasiirka iyo akhyaarta kaleoo nala socota xildhibaanada iyo waxgaradka gobolka hiiraan bal in aan wax iska weydiinno marxaladda iyo xaaladda magaalada ha noqoto isbaarooyinka iyo amadarada jidka dheer ka jirta fowdada iyo kala dambeyn la-aanta magaalada gudaheeda ka jirta kala taag istaagtaagga iyo iska horimaadka ka jira qaybaha kala duwan ee maamullo wixii oonan gacan ku jirin dabcan waa la socotaan labadii sanoo lasoo dhaafay magaaladan xaaladda ay ku jirtay wax lagu tilmaamo ma ma la garan karo xaalad adagna ku jirtay oo kala dambeyn la-aaneed fawdo horumar la-aaneed ismaqal la-aaneed cid kastoo hadda wax uun heli karta ee ka guurtay shaqo la-aaneed annaga marka haddii dadkii deegaankan ka soo jeeday oo mas-uuliyiinta deegaanka ka soo jeedaan nahay arrinkaas hadda ka horna laga doortay arrinkaas nooma cuntami karo xanuun qaasaan ugu hay in maalmahan wadahadallada aanu wadnay dadkii waaweynaa dadkii waaweynaa oo siyaasiyiinta ahaay oo ciidamada ahaay oo iisheen gadoodka ku jiray wadahadalla aan la galnay xaalku waa noo soo dhowaaday aan iska warqabno wadahadal oo noo socdo meel gebagabaahoo wanaagsan inuu ku dhammaada aan rajaynayno waxaan rabnaa hawshaas inaan lala qaadaan waxaan rabnaa magaaladaas dhagax dambe inaan la dhigin mudaharad dambe uusan ka dhicin qaar ka mid ah dhallinyarada ka qaybgala kulankan ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sidii wax looga qaban lahaa amni darrada iyo horumar la-aanta ka jirta gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne taliyaha hay-adda nabad sugidda sirdoonka qarankana uga mahad celiyey shaqada adagu u haya shacbiga soomaaliyeed inaan bogaadiyo howlaha ay taliyaha iyo wasiirka iyo dhammaan ay wadaan oo ah isbaaraqaadka iyo nabadeynta magaaladan runtii wadadan hadda ilaa iyo mataqaanaa matabaan ashar lagu baxay oo mataqaanaa isbaara laga qaaday oo la nabaday labadii isbuuc hadda ugu dambaysay akirnaana ka jirtay ciyaal xashiish wato seven iyo beekaa'am wato aa taagnaa ujeeddo iyo waxay u taagan yihiin aan la aqoon yacni aan la iska dhihi karin xalay nabad aan gurigaan ugu hoyan hortaas waan ku bogaadinayaa in arrintaas la sii wado
dadka magaalada beledweynena maantay heer ay afti la weydiiyo oo na garab istaaga iyo dhagax meel ka qaada la yidhaha ma joogaane soomaalidu waxay tidhahdaa ratigii bal lagu gobageel wuxuu uga sheekay u yaqaanaa hal qofa oo maantay wax isdhaanta male dadkan way tacbaaneen sida hadda yarka iga horreeyay uu ka hadlaayay buundooyin uu ka hadlay kooshin iyo xaawataakii howladaagba intaasaa ka jirto inaad taleefanadii waaweynee guryaha soo dhiganno oo tagna la qaato oo magaaladii ay foode iska noqoto ay nidaam la-aan jirto waa daalnay xaqiiqatan wax aan dheef moodaynaana dhib isku bedelay inaan wada guurno oo xamar siduu daahir bashir sheegay aad toddobada boqol raadsano guryo wada kiraysanno iyo in magaalada wax laga bedelaan taagannahay idinka dambaynaa dhagaxaan qaadaynaa wacyigelintayda dhagaxaa la dhigay siyaasiyaan loo teginay aad hadda siyaasiyiintaa loo dhaga nuglaado
wasiirka wasaaradda batroorka xukuumadda soomaaliya daahir shire maxamed xildhibaan maxamed cabdulaahi buraale xildhibaan cabdiraxmaan guri oo ka tirsan mudanayaasha baarlamanka dowladda soomaaliya iyo sidoo kale jenaraal mukhtaar xuseen afrax wasiirka hore wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhallinyarada kula dardaarmay inay isku xilqaamaan isbeddelka horumarneed iyo la dagaalanka khawaarijta islamarkaana dhankooda ballan qaaday inay ku dadaali doonaan sidii magacii beledweyne ee sannadihii ugu dambeeyey lumay loo soo celin lahaa walaalayaalow sida loo sheegay sax waaye intiinaan ayaa magaalada indhihi u ah intiinaan ayaa dadkii ka soo shaqeeyey inay hadda maanta saa u ekaato laakiin xumaan ma ahayn waxaas dhehaysan hala gaaro Hal- waxaa lagu gaari kara hadal aaminsanahay laakiin maanta waxay joogtaa meesha lagu xalin lahaa annaga waxaan diyaaruna xal dowladdaan ka soconnaa dadkeenni aan wada nahay meeshaan inay da- inay ka wanaagsan tahay waa- walaalayaalow ilma adeerow aan ka shaqayno magaaladan inay kusoo noqoto magacii ay soomaaliya ku lahayd
waan ku faraxsanahay horta waq- waqti waq- wax walba waqtigay leeyihiin ilaahay maanta inuu nagu jiheeyaan ku soo aadno tanaasul badan iyo wadahadal badan iyo waqti badan oo annaga dhexdeena aan soo marnay inu dadkeenna aan markaana u jiheedino nabadda aan u jiheyno inaan tusno eh, qof walba wuxuu ka aaminsan yahay beledweyne aan ka imid markaa dhahdo qofka xoogaa gadaal uu kaaga degaayo wax kale laga aaminsan Een, dhib ma leh wejigaas inaan bedelaan rabnaa waxaan rajaynaynaa marka insha allah inaan gacmaha anagoo is haysano meel fiican noogu dhammaato
horta maanta ilaahay maadiisu haddaan aniga dhexdiina wasiir ka noqday wada diyaariya kulli isku diyaariya agaasimayaasha mustaqbalka isku diyaariya wasiiradii mustaqbalka isku diyaariya madaxweyneyaalkii mustaqbalka maanta waxay joogtaa wajahaddii aniga wixii haddee meeshan ka dhacdhacayay waxaa waaye agaasimaha iyo waxa sheegay xildhibaanka iyo injineer mukhtaar maadaama hataa dhagaxdii la tuura wax lagu keeni waaye oo dadkii hubaysnaa aan la hadalnay oo odayaashii guud ahaan aan u aragnay gaargaarna aan u aragnay xoog aan la iloobi karinna tiina noo soo baxda waana ogeynba walaalahayow saad gabdha iyo wiil u leedihiin saad waxgarad u leedihiin cudadii gobolkaana tihiin haddee meesha aad adigu isdhigtaan ayaanad ooleysaan wasiirka wasaaradda amniga hirshabelle iyo taliyaha ciidanka booliiska maamulkaasi ayaa kormeer ugu tegay cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta hirshabelle liibaan lake ee warbixinta warkan jawhar inooga soo diray wasiirka wasaaradda amniga dowladda hirshabelle maxamed kheyre iyo taliyaha ciidanka booliiska hirshabelle korneel xasan dhicisow xasan ayaa maanta gaaray goobta lagu tababaraya ciidanka daraawiishta ee yeelanaysa dowladda hirshabelle ujeedkan ayaa ahaa u kurgelidda xaaladda ay ku sugan yihiin ciidanka daraawiishta lagu tababarayay gudaha magaalada jowhar ee caasimadda dowladda hirshabelle ciidankan ayaa si aad ah loo tababaray waxaana halka ay soo bandhigeen gaadagka ciyaar aad u qurux badan macalinka tababaraya ciidanka daraawiishta dowladda hirshabelle ayaa halkaa ku soo dhoweeyey taliyaha ciidanka booliiska dowladda hirshabelle iyo wasiirka wasaaradda amniga dowladda hirshabelle
waxaan maanta sabdiya een, ciidanka tababarka hirshabeelle lagu soo booqday taliyaha booliska hirshabeelle iyo wasiirka amniga hirshabeelle booqashadaas oo aan uga mahad celinay sida quruxda badan lay noogu yimideen ciidanka dhallinyarada tababarka ku jirta dhallinyaradan waxay tababarka ku jiraan muddo saddex bilooda een, wakhtigii iyo barnaamijyadii ay soo qaateenna waxay ahaan dhalinyaro aad u firfircoon oo aad u jecel inay maaragtay ciidanka ka mid noqdaan marka een, tali soo dhowaada adiga iyo wasiirkaagu een, waana ku mahadsantihiin waa idinku soo dhowey ku soo dhowaada taliyaha ciidanka booliiska dowladda hirshabelle korneel xasan dhicisow xasan ayaa halkaa asigana ka hadlay
dhammaan ciidamada waa salaamantiin waxaan ku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib waxaan leeyahay meeshaan laba kelmidood aan kala leenahay wixii hadaloo kale waa noo dambayn doonaa waa ka hadlaynaa In- soomaali ha noolaato soomaali ha noolaato hirshabelle ha noolaato hirshabelle ha noolaato aad iyo aad aad u mahadsantihiin run ahaantii macalimiinta in soo tababarto tababarkan saddexdan bilood tababarkiin siiyeysana waa u mahad celihaynaa adinkana waa idin mahad celihaynaa tababarka aad qaadateen waa arkayna tijaabadiinna baroobadiinna aad iyo aad aad u fiican tihiin waxaan leeyahay marka taas waa ku mahadsantihin taas kadib waxaad tihiin ciidankii dowlad galbeedka hirshabelle waxaan u maleeyaa inaad tihiin waa dafcaddii shanaadaan naqaysa idinku afar dafcadood oo kalaa idinka horraysa saddex dafcadood waxay ahaayeen ciidanka booliska ahoo saldhigyada iyo loogu talagala qaybaha laba dafcadoodna waxay ahaayeen ciidanka daraawiishta dafcaddii idinka horreysana daraawiishta ay ahaayeen adinkuna dabxaddii shanaada ugu dam- oo daraawiishta adinkuna tihiin waxaa raba marka inaad ogaatiin ciidankii loogu talagalay hirshabeelle inay wax ka beddesho aad ka ogatihiin daraawiishta waxaad ogtihiin waxaa loo tababaraa booliska kale waa ka duwanaa tababarkeeda boolis kale inay saldhigyada ka shaqeeyaan bulshada dhex galaan dadka ay soo dhoweeyaan loogu talagala laakiin daraawiishta waxaa la rabaa inay ka shaqayso shaqadeedu waxaa waa inay la faltamaan oo ay la howlgalaan ciidanka militariga waxaa loogu talagalay inay argagixisada dalka dhibaatayso dagaaladan uula jiro ciidanka ka qayb qaadan ayaa tihiin waxaan rabaa marka inaad u diyaargarowdiin ood ogaatiin saas waa ka duwantahay idinku ciidanka booliska aho saldhigyada ee ka shaqeeya waxaa la rabaa waa inaad dagaal aad ka qayb qaadatiin marka inaad u diyaargarowdiin waxaan rajaynaynaa inaad noqon doontiin kuwii hirshabelle wax ka bedeli doona waad ogtihiin dha- dalka dhammaan dhammaantiis waxaa ka socda howlgal gaar ahaan hirshabelle waa ogtihiin inta la xoreeyay inta dhiman hadda ciidamada ka qayb qaada- ka qayb qaadan lahay dagaaladaas oo al-shabaab wax ka xoreyn lahay oo cadowgaas ka xoreyn lahay oo dalka iyo dadka u shaqayn lahay waa idinka waxaa la rabaa marka idinkuna inaad saas ogaatiin aad iyo aad aadna u mahadsantihiin ugu dambeyn wasiirka wasaaradda amniga dowladda hirshabelle maxamed kheyre ayaa ugu dambeyn halkaa ka hadlay
Ee, waan ku faraxsanahay runtii inaan maanta idinku soo booqdo ee, xaruntan oo tababarka idinkaga socday dugsigan si aan u qiimeyno marxaladihii bilihii u dambeeyey aa soo qaadanaysay cashirada iyo tababarka jismiga ah Ee, maxaa la yidhaahdaa ee, maalmihii u dambeeyey macalinka idin siinayey inaan aragno iyo maxaa la yidhahdaa diyaargarowgiina sida uu yahay ayaan idinkugu soo booqanay farxadayna noo tahay Ee, sida uu taliya xasan sheegay een, ciidankii u dambeeyey ee tababarka ee ugu soo baxa dowladda hirshabelle ayaa tihiin waxaana tihiin ciidankii dufcaddii labaad ee daraawiishta dowladda hirshabelle waa wada ognahay daraawiishta wax badan inay kaga duwan tahay ciidanka kale ee booliiska waayo booliiska sida hore loo sheegay oo taliyaha u sheegay wuxuu la falgalaa bulshada wuxuuna ka shaqeeyaa saldhigga iyo maxaa la yidhaahdaa bulshada ayuu u- ayuu u shaqeeyaa laakiin idinka waxaad ugu duwan tihiin waxaa wajahdaan cadowga waxaa tihiin dadkii ka qayb qaadan lahaa howlaha wanaagsan ee dib u xoreynta ee maxaa la yidhahdaa argixisada loogu xoreynayo dowladda hirshabelle dhammaystirkeeda inaad ka qayb qaadataan ayaa tababarkan adag niila siinaya waxaan rajeynayaa marka inaad u diyaar garowdaan inaad qayb lixaad leh aad ka qaadataan dib u xoreynta deegaanada dowladda hirshabelle ee ku dhiman nimanka argixisada ah idinka iyo deegaankiinana maxaa la yidhaahdaa aad si nabadgelyo ah ugu noolaataan shacabkiinana ay ugu noolaadaan si nabadgelyo ah taas inaad ka shaqaysaan waa ballan soo maha waa u dhaarteen soo maha insha allah khayra dowladda hirshabelle waxay la wareegi doontaa dhammaan xuquuqaadkiina qof kasta oo ka tirsan ciidankan insha allah waxaa loo dhammaystiri doonaa xuquuqaadkiisa ugu horeeya qalabkiisa iyo xuquuqda kale oo dowladda uu ku leeyahay marka lasoo xiro tababarka oo maalmaha soo socda insha allah tababarka si official ah madaxweynaha ugu sarreeya soo xiri doono ayaad noqon doontaan ciidanka rasmiga ah ee qalabeysan ee daraawiishta kusoo biiraya dowladda hirshabelle idinkana waxaan idinka rajaynayaa inaad macalimiinta iyo saraakiishiinaba aad u dhagan nuglaataan marka aad qalabkiina la wareegtaanne aad bulshadiinna si naxariis leh ugu adeegtaan insha allah sidaas ayaan kusoo gabagabeynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu liibaan cabdulle maxamed guddiga arrimaha gudaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa aqoonsi wadaarsi looga hadlayay xalinta khilaafaadka iyo ka hortagga colaadaha sokeeye la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka cabduuli shaakir ayaa warbixinta warkaan muqdisho inooga soo diray guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta arrimaha federaalka iyo xiriirka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee aqalka sare ayaa waxa uu kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka kaalintooda ku aadan xalinta khilaafaadka iyo ka hortagga colaadaha sokeeye iyadoo maalmihii ugu dambeeyey dalka ay ka taagnaayeen colaado sokeeye gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha deeqa xasan xuseen senataro agaasimayaal odayaal dhaqan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa goobjoog ahaa kulanka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo sheekh cali wajiis ayaa kulanka ka hadlay iyaguna sheegay in loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto dagaal beeleedyada dalka ka socda maanta waxaan u malaysaa waxaa dhacay iyo xaaladda socoto inay tahay mid gacanteennii ka wada baxday gacantii dhaqanka mid ka baxday mid gacantii dowladda ka baxday mid gac- gacantii dadkii xalulxalliga oo caqdiga ahaa dadkii maskaxdooda wanaagsaneed mid ka baxday inay tahay waxaan u baahannaha inaan iska waraysanno shiraka ku yigin alkala-u walmaau walnaaru daaqa iyo biyaha iyo debka inay kala qaataan soomaaliya maanta waad ogtihiin tacaaliimta islaamka meelaan iska dhignay biyaha waa laisu diidaa oo la isla macabi karo daaqa waa laisku laynaa maxkamad shaqaynaysa iyo ciidamo wax soo qabanaayo dhowr jeer waa aragtay dad lagu tooganaayo inta la soo qabto xilga geedka lagu xiraayo hooga waa lagu nastaa inkastoo weli awoodaha qabiilka lagu soo qabto oo awood dhexoo soo qabanaysa aysan xoog badnayn qaar ka mid a odayaashii dhaqan ee madasha ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay iskaashi ka imaada dowladda iyo dhanka odayaasha si loo soo afjaro colaadaha sukeeye iyo tanbeelaha ee dalka ka jirta guud ahaanba hadda wixii ka dambeeya waxaan ka codsanayaa anuu codka dhaqan ku hadlaya aqalka sare in aanu nabadaynta isdhexgalka bulshada xiriirka dowladaha maamul goboleeda iyo dowladda dhexe iyo wax kastoo khilaafaada oo saameynaya danaha dhaqandhaqaale siyaasad iyo bulsho ee qeybaha horumarinta ummadda soomaaliyeed in aanu ka wada shaqaynaa ka codsanayaa si hordhac qalbigooda allaha isku soo celi ilaahay soomaali ha midey culayska iyo colaadaha allaha inaga kor qaado culayska iyo colaadaha allaha inaga kor qaado dowlad mida oo ismaqasho oo islaam ah oo adduunka meeshay ka joogto nabad noqoto oo barwaaqo noqoto allaha inaga dhigo inaynu maanta yacni maaragtaa dhiiggeenna maanta macnola'aan meel walba kaga daadanayo cadowgeennuna maanta uu tirinayo inoo tirinayo inta maalin walba inta baxday la tirinayo waxa weeye waa ayaandaro weeye ayaandaro weeye isku cafiyaan ee xabaddana dhulka iska dhigaan oo nabadgelyada ay qaataan baanu soo jeedinayna marka ugu horeyso waa baaq ugu horeyso taasaan soo jeedinaynaa gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha senator deeqo xasan xuseen oo soo xirtay kulanka ayaa sheegtay in guddiga iyo odayaasha dhaqanka ay ka xun yihiin dhiigga xaqdarada ah ee ka dhashay colaadaha dalka ka jira waxayna dalbanayaan in ay si deg deg ah loo joojiyo colaadaha ka socda guud ahaan dalka baahida jirta ee dib heshiisiineed odayaasha dhaqanka runtii waxaan ku ammaanayaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ay ka tirsan yihiin in ay si dhow uga shaqeeyaan arrimaha dhammaan meel kastoo khilaaf ka jiro laakiin waxa maanta meesha ka soo baxda waxay tahay in ay u baahan tahay dib heshiisiintu miisaaniyad gaar ah waayo waxay noqotay maanta ishuuga magaala wadanka u baahan yahay ama baahida ugu badanoo dalka maanta qaba waxay noqotay dib u heshiisiin waxaana ummaddii isku timid odayaasha dhaqanka ay isku raaceen in loo baahan yahay dib u heshiisiin dhab ah dib u heshiisiintaasna waxay u baahan tahay mid guud inay noqoto oo dhammaan dalka oo dhan laysaga yimaado oo madal dib u heshiisiin la furo ay kasoo wada qayb galaan dhammaan dhaqanka duubabka marka waxaan ka aqbalnay odayaashii inaan arrintii dib ugu noqonno aan ka qayb galno dib heshiisiinta dalku u baahan yahay aan ka qayb galno ta siyaasadeed hadduu alla idmo intii aqalka uu karaankiisa uu yahay iyaguna ay garabkeena taagan yihiin hadduu alla idmo wax alla wixii deegaan walba sidii loogu bixi lahaa waxay u baahan tahay bajad waxay u baahan tahay abaabulnaana u baahan tahay waxay u baahan tahay wacyigelin dadkan in dhiigga daadanaya laga wacyigeliyo dadka hubka iskugu dhiibaya dadka iyagana in laga wacyigeliyo ugu dambeyn war murtiya dhowr qodob ka kooban ayaa laga soo saaray kulanka guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta arrimaha federaalka iyo xiriirka dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah ee aqalka sare iyo odayaasha dhaqanka waxa ay waxa ay ka waxa ay ka hadl waxay ka xun yihiin dhiigga xaqdarrada ah ee ka dhashay ee ka xiga ee ka dhashay colaadaha dalka ka jira waxaan waxayna dalbanayaan in si deg deg ah loo joojiyo colaadaha ka socda guud ahaan gobollada soomaalidu ka degto geeska afrika misaylac raaskambooni raas casayr gobollada dhexe gobollada jubbooyinka iyo dhammaan meel kasta oo gacan ka hadal colaadeed oo bulsho uu ka socdo in la joojiyo ayaa ka mid a qodobada qodobka labaad sidoo kale guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta arrimaha gudaha federaalka iyo xiriirka daaxada federaalka iyo odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxa ay caddaynayaan in dhaqannada xasaradaha ee socd ka socda goobaha kala duwan ee dalka ay aad iyo aad uga xun yihiin
halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaana waa raadiyaha cadaado madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada adhisabab ee xarunta maamulka ethoobiya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada addis ababa ee dalka etoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdu hogaaminaya ayaa gaaray dalka etoobiya halkaasoo si weyn loogu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa si weyn ugu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada addis ababa waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu safarka etoobiya ku tegey kadib martiqaad rasmi uu ka helay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ujeedka safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu yahay xoojinta xiriirka labageesoodka iyo horumarinta danaha wadajirka ee labada dal ciidamada ammaanka maamulka somalilan ayaa gacanta kusoo dhigay laba wiil lahoo dilay hooyadood ciidamada booliiska somalilan oo howlgal loo sameeyey ayaa ugu dambeyn gacanta kusoo dhigay laba wiil oo loo haystay inay hooyadood ku dileen deegaanka habaadley ee magaalada burco marxuumadda ayaa waxaa lagu magacaabi jiray aamino yuusuf ismaaciil waxayna ahayd hooyo da ah oo ifka uga tagtay labada wiil iyo hal gabara eedeysanayaasha ayaa waxaa hadda ku socda baaris sida ay shaaciyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan booliiska maamulka somalilan oo faahfaahin ka bixiyey howlgalka ay sameeyeen dhacdadan ayaa argagax ku reebtay dadka deegaanka waxaana sidoo kale si weyn looga hadalhayaa warbaahinta iyo baraha bulshada maadaama ay tahay dhacdo xanuun badan booliiska magaalada muqdisho ayaa soo qabtay eedeysanayaal loo haysto inay dhac ka geysanayeen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya gaar ahaana kuwa booliiska ayaa gacanta kusoo dhigay eedeysanayaashii ugu badnaa kadib howlgal ay ka sameeyeen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya eedeysanayaasha lasoo qabtay ayaa gaaraya ilaa saddex iyo labaatan qof oo loo haystay inay dil dhaawac kufsi iyo dhac ka geysteen magaalada muqdisho hay-adaha amniga gobolka banaadir iyo shacabka caasimada oo iskaashanaya ayaa soo qabtay eedeysanayaal gaaraya saddex iyo labaatan eedeysane oo ku kacay falaleh isugu jira dil dhaawac dhac dadweyne iyo ka ganacsiga maandooriyaha kuwaasoo tiradooda gaaraysa ilaa saddex iyo labaatan kuwaasoo tiradooda gaaraysa ilaa saddex iyo labaatan eedaysane waxayna wajahayaan cadaaladda ayaa lagu yidhi war qoraal oo ka soo baxay booliiska gobolka banaadir intaa dhegaystayaal waxaa noogu dhan warkii habeeney raadiyaha cadaadood ka dhegaysanaysa siddeetan iyo siddeed dhibic shan warka anigoo ashar marke maxamed maxamuud ayaa idinla socodsiinayay waxaa ii farsameynayay luqmaan axmed maxamuud intaa warkan warka xiga ku kulmi doonaa maana allah